markana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal guddoomiyaha afalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed kasoo jeeda somalilan oo toddobaadkan magaalada muqdisho ka hadlay ayaa dalbaday in la hakiyo doorashada kuraasta golaha shacabka ee dhowaan la shaaciyey in muqdisho lagu dooranayo iyagoo ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble inuu faragelin ku hayo doorashada doorashada lagu dhawaaqay hadda ee la sheegayo in la qabanayo waxaan u soo jeedinayaa prime ministerka iyo xafiiska dadka ka shaqaynaya arrintaas inay joojiyaan oo dib loo dhigo oo inta saxa ah ee la og yahay oo keliya doorashadaa loo qabto kuwa kalena dib loo dhigo ee la ysku haysto ee aan sax ahayn intaasaan odhanaya aad iyo aad baad mahadsanta
nin madaxweyne la yidhaah ayaa ka soo duldegay isaga ayaa reerihii oo dhan doonaya inuu samaysto iyadoo taa la yaaban yahay ayaa laga qabtay waxa loo dhiibay nin ra'iisul wasaare la dhaho ninkii ra'iisul wasaarihii wuxuu noqday kudka guuroo qanjow guur buu noqday inuu isagu boobo oo cid gaara uu wato u boobo oo afar ninoo dhallinyara oon aqoon iyo cilmi iyo waaye arag lahayn oo u fadhiya meesha inay amarka bixiyaan odayadii waxaan lahaana la baal maro ayaa horta meesha taalla
dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed ayaa garab istaag xoog leh u muujiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kadib eedayntii toddobaadkan ka soo yeertay siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobollada waqooyi ee somalilan xafiiska ra-iisul wasaaruhu waa hay-ad dastuuri ah oo qaran waa wejigii qaranka waa muraayadii fulinta ee dalka laga arkaayey ma aha xafiis foojari laga sameeyo mana aha xafiis cabdilla shideeye laga sameeyo ama lagaga shaqeeyo waxyaabahaasoo dhan xaal ayaynu ka bixinaynaa arrimaha doorashooyinka markaa aniga iyo guddoomiye cabdi xaashi waa ogeydeen taariikhdii sannadka iyo dheeraadka muranka iyo loolanka iyo kala duwanaanshaha ku dhisnayd iyo aakhirkii halkii lagu soo gunaanaday oo ahayd heshiiskii madasha ee toddobiyo labaatanka mey in kuraasta aqalka sare ee lagu tartamayo anigaiyo guddoomiyuhu aanu soo xulno si siman sidaas si la midana aanu buuxinno meelihii ay ka bannaan yihiin lix iyo afartankii ee madax dhaqameed iyo bulshada rayidka ah ee noqon lahaa golihii dooranayay sanatarrada aqalka sare hawshaas waanu gudannay waannu ka soo shaqaynay ra-iisul wasaaruhuna waa nagu taageeray habraacyadii toddobiyo labaatanka mey iyo kuwii ka dambeeyey midnaba meel ay kaga xusantay ma jirto door aannu aniga iyo guddoomiye cabdi xaashi ku leennahay sidaa uu ridwaan yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenkeennii hore guddiyada inoo dhisan ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo khilaafaadka iyo xafiiska ra-isul wasaaruhu wixii taageero ah siinaya ayaa ku shaqo leh doorashada in la qabto iyo odayaasha saddex iyo labaatanka ah ee bulshada dhaqanka iyo madax dhaqameedka iyo bulshada rayidkae ku soo daraysa guddigu laakiin ra-iisul wasaaruhu markii habraacani soo baxay wuu noo yeedhay wuxuu idhi nima yahow iga xigsada iga caawiya maadaama deegaankii idinku aad ka soo jeedaan hawshaas waa ka shaqaynaynay waxaanse halkaa arkayaa tacaddi iyo deelqaaf iyo xadgudub lagu samaynaya ra-iisul wasaaraha markii uu sameeyey waxaa la yidhaha delegation of authority shaqadii bal qaybtiinna ka qaata in lagu gafo oo lagu kibro oo lagu tacadiyaa wax meesha la eg maaha xaal baanan ka bixinaynaa waxaanu leenahay ra-iisul wasaare oo ka raalli ahow dhinaca kale magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa toddobaadkan lagu doortay shan ka mid a xubnaha maamulka koonfur galbeed uga mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee la qabto tan iyo sagaalkii bishan markaas oo heshiiskii u dambeeyey ee dardargelinta doorashooyinka ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ku wada jira golaha wadatashiga qaranka mudanayaasha lagu doortay baydhabo ayaa kala ahaa shariif maxamed cabdalla xasan cabdinuur maxamed mursal boorow maxamed aadan maxamed iyo maxamed wardheere doorashada ayaa ka dhigan in maamul goboleedyada soomaaliya ay bilaabeen dadejinta doorashooyinka golaha shacabka iyagoo shaaciyay kuraas badan oo doorashadoodu ay dhowaan qaban doonaan dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee heer federaal ee soomaaliya ayaa toddobaadkan guddoomiye u doortay maxamed cawil warsame maxamed cawil warsame ayaa ku guulaystay doorashada ka gadaal markii doorashada uu isaga haray musharaxii la tartamayay mustaf maclin cali maxamed cawil warsame ayaana dareenkiisa cabiray kadib markii uu ku guulaystay guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee soomaaliya
marka waxaan aad iyo aad u mahad celinayaa guddida insha allahu tacaala ayla shaqaysay ee maaragtay codkoodii siisay ee dhammaystirkay ugu siisay waxna aanay diidin waxna aanay ka aamusin anna waxaan teergaraynayaa oo aan ku dadaalayaa oo aan oday ugu ahay inaan kula shaqeeyo oo aan si cadaalad iyo sinaana ugula shaqeeyo oo aan maaragtay insha allahu tacala guddidaa ka mid ahay oo aan hortooda taagnayna dabadooda aan fadhiyo insha allah dhinaca kale afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimow ayaa toddobaadkan lagu dhaawacay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay jidka maka almukarama ee magaalada muqdisho calimow ayaana loola cararay mid ka mida isbitaalada caasimadda xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo cambaareeyey weerarka ayaana xaqiijiyey in maclimow lagu dhaawacay qaraxa ismiidaaminta ah iyadoo kooxda al-shabaab ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka sida ay tabiyeen warbaahinta ku hadasha afka kooxdaasi afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimow ayaa loo qaaday dalka turkiga si loogu soo daweeyo maalin kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu dhaawacay safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamac xaydiid oo la hadlay v o a ayaa sheegay in afhayeenka la dhigay isbitaalka weyn ee dowladda turkiya isagoo sheegay in xaaladiisu ay deggan tahay cashe ibraahim aadan oo la xiriirtay safiirka ayaa weydiisay goorta uu maclimu gaaray isbitaalka la dhigay iyo guud ahaan xaaladiisa caafimaad afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimu wuxuu nabad yimi isagoo bad qaba oo aan wax dhibaato ah hawada intu ku jira aysan ku soo gaadhin ambalaasyaal labadooda u diyaarsanaa mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey afhayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey dhakhtarka ugu weyn magaalada istanbul oo dowladdu leedahay dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey baadhis hordhacaa lagu sameeyey intii aanu la joognay wax waliba caadi bay ahaayeen waa nala hadlaya waa noo sheekeynayey wuu miyir qabay waa caafimaad qabay dee dhaawacyadaa gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay dee siday noqon doonaa aanaan garanayn ayaa uun hayay wiilka darawalka ana sidoo kale dhaawacyaa ku yaalay mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay markii hore loosii diyaariyey isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey qaabka dhaawacoodu yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo waa kala fududaayeen marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo daawaca afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimow xaguu u badan yahay lug iyo gacan buu u badan yahay laakiin de waa waa baaris bilow ah waxyaalo kalaa soo bixi kara ilaahay naguma keeno wax culus oo kale kolleyba qofka marka ay gaadho qaraxna kule ku dhaco dee lama sii odorosi karo marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo dee kolley ambalaas baa lagu waday bareelaa lagu siday annagu hadda waxba ka garan mayno dhakhtar baa wareysanayay isla markiiba waxaa la geeyey meeshii waadhka ahayd lagu xanaaneyn lahaa waxaase nasiib wanaag ah dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqaynayay walaalkii oo dhakhtar ah macalimo walaalkii ha walaalkii oo dhakhtar oo ka yar oo isaga iyo dhan nin kaloo soomaaliya oo isaguna dhakhtar ah oo raggii jaamacadda kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga oo ugu rameeyay caashi ibraahim caadan dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan idaacaddeena kale nabadgelyo